SBS Radio.
aniga libanan cadaalaha la yidhaahdaa inta badan waxaan ku dhex jiray siyaasadda sidoo kale waxaan ahaa xuquuqal insaanka nin u dooda aan human right activist waayadan dambe sidoo kale social mediaha ayaan ka wada ololo ku salaysan xagga cadaaladda iyo in dadweynuhu wax wada yeeshaan maamul kasta iyo intii wax isku darsataa ee cashuur iyo maamul wada samaysata iyo guud ahaan inay soomaalidu ilaaliso wada dhalashada waxwada lahaanshaha iyo inay table wada fadhiisato oo ay khilaafka wixii dhexdooda ah mar walba ku xaliyaan nidaam siyaasadeysan oo waxaweeye isu tanaasula oo beesha caalamku sidan geeska africa waxyaalaha ka socda iyo north korea iyo mareykanka oo kale in inagoo soomaaliya isku sinjiya oo isku dhaqana ay dowlada shisheeyeen heshiisiiyaan inta badan inaan amuraha doonayo dadka inay dhexdooda ku xaliyaan waa gartay waa markii u horreysay aad australia timaadid australia maxaad ka taqaanaa intaadan iman maxaadse ka aragta hadda intaad joogtay dabcan australian waxaan ka haystay meel horta link laleh dalkan boqortooyada ingiriiskan ka imi ay isku luuqad yihiin asaaskii horena ay head of stateku tahay queen elizabeth the second hadda joogta meesha waxaan anigu filayay dee qaarad weyn oo dadku ay buuxiyeen laakiin waa dhul cidlaa oo badaha konaheeda uun dadku ay degaan magaalooyinkuna aad bay u samxad yartay soomaaliya waxay iska matalaan cimilada iyo dhir halkan nationalka ah oo ay ka mid tahay mirmiriga iyo baxarsaafka geelii baa jooga caanihii geelaa la helayaa waxaa la helayaa hilibkii oo geela waa magaalo aad iyo aad waxaweeye qiimaheeda uleh dalkani dadka degana waa dad dalka la qabsaday oo waxaweeye hanti ku yeeshay oo maal gashaday waana dad aad iyo aad u dhisan dadka wadankan jooga waa gartay waxaad tiri inaad dhowaan bilowday ololo xagga cadaaladda goormaa bilowday maxaase kugu dheliyay
anigu dalka waxaan ka maqnaa dhowr iyo toban sano oo aan ka maqnaa dadka taarikhda dabagalana waan ahaa soomaalida dhibaatooyinkii soo kala gaadhay waayadii caslu jaahiriga oo ay geelalka iyo ceelasha isku haysteen oo cadaaladaro kala tirsanayeen waagii dowladnimada ee nomad lifeka ka baxnay ee aynu galnay cadaaladda waaga dadku waxay tirsanayeen cadaalad daro in maamulku dimuqraadiyaddii ka tegay uu cadaalad daro sameeyey isla markii aan noqday intii waqooyiga ee dhisatay ee yiri waxaanu ka go-nay jamhuuriyaddii soomaaliyeed ayaan ugu tegay system ku salaysan qabyaalad iyo faquuq iyo corruption iyo ninjeclaysi iyo xisaab la-aan waxaan sidoo kale ka qayb galay ololaha qeybta siyaasadda oo aan islahaa xisbiga ugu mudnaa markaa olole sidoo kale dee nidaam dimuqraadiyadeed oon saaxadii jaale maxamed siyaad barre ee soomaalidu ay ka cabanaysay aan waxba ka duwanayn ayaan meesha ugu tago oo ah in doorashadii dad gaar ay gacanta ku hayaan oo aan ahayn mid garoon dadka wada bannaan waa gartay cadaalad daradaas dabcan gaar ahaan diiradda waxaa ugu saartaa somalilan oo aad ka soo jeedo aad joogto xilligii doorashada ay ay ka socotay dad badan baase qaba soomaaliya weli nidaam dimuqraadiyada oo degan oo gaamuray oo cadaalad buuxda la helo meelna kama jiro gobolada soomaaliya haddaad tegtid iyo xataa federaalka iyo beelaa ugu tunweyn beelaa dominate gareeya marka somalilan miyaan la dhihi karin dee si tartiib tartiibay u gaari lahayd nidaam fiicanna way ku socotay oo dimuqraadiyad oo dhowr doorashaa ka dhacday qaybta dimuqraadiyadda malaayiin qof baa ay ka kala dhinteen dalka ruwanda ruwanda qofka kolba xukumo ayay ku xidhan tahay koob iyo sagaashankii ilaa habeenkan caawa aynu joogno soddon sano waxba kama dhinna somalilan markaa nabadii way haysatay dhaqaalaha caalamka ku caawinayay iyo cashuurta oo sistamka cashuurta oo dhammaystiran oo dhinac walba dadweynaha laga qaadayo ayaa dhisnaa waxayna ka cawdeen reer somalilan in cadaalad daro ay koonfur kaga timi oo ah xagga xilalka iyo nidaamka dowladeed sidaa daraaddeed maan ka filanaynin toddobiyo labaatan sano inay booskan joogaan qaybta dhismaha elitria dal ka dambeysay bay ahayd somalilan oo xornimada qaatay waa meel markaa anigu markii aan soo arkay ah isla xisaab la-aan oo qoladii kolba sistamka gacanta ku qabataa ay hantidii dadweynaha dhangaara ku duweyso waa meel waxaweeye adeegii dowladnimo ay burbursantahay sida caafimaadka wadooyinka iyo dibdhiskii dalka nidaamkii dimuqraadiyadeedna ay tahay uun kolba ninkii meesha jooga inuu ku caglo jugleeyo meel laysku walaaqo maxkamadda nidaamka dowladeed ee ah waxa weeye golayaasha maxkamadda iyo fulinta madaxweynaha waa gartay cadaalad daradoo kale xukunkiis iyaad baroo kale aad soo qaadatay soomaalida inteeda badan cadaalad daray ka tirsanayeen waxaa loo riday baa la yidhahdaa cadaalad daradaas laakiin wixii dhacay marka la fiiriyo kadib soddonkii sano oo u dambeeyey dad badan baa qaba cadaalad daradaas way kale inaynu u saxnay ahayd laakiin dagaalkii aan la galay markaanu fiirino burburkii dhacay somalilan laftigeeda cadaalad darada aad sheegaysa ha jirto laakiin miyaysan ahayn inaynan ku kicin oo dhibaato kale ku abuurinoo hadda facebookyada iyo dadka aad ka mid tahay oo aada u dhaliiloo kale miyaan la dhihi karin burburkeedaad qayb ka qaadanaysa
adduunka wax iska fadhiyaa ma jirto oo yurub iyo maaragtay qarnigan maanta aynu joogno ee sistamkii tigreeg uu ku haystay qowmiyaddii ballaanayd ee oramadii amxaarada ayaa la diiday tii si aad barana waynu diidnay macnaheeda ma aha haddii cadaalad daradii shalay tole aynu dhibaato kala kulannay inaynu fadhinno laakiin isbedelada iyo revolutionada kala dambeeya ayaa la helayaa waaqicii ah in soomaalidu weli ay cashar ka barato wixii horee dhacay haddiise sistamka maanta aynu joogno aynu dayno wuxuu noqonayaa sistam aada iyo aada uga qallafsanaanaya dabcan nin kasta oo waxa weeye adeeg qallafsan shacbiga u adeegsada oo waxay ka dhacday kalshaale waxay ka dhacday stadiumka borama waxay ka dhacday labadii doorasho ee u dambeeyey caruuraa lagu leynayey nin waliba intuu ayuunbu isticmaalaya marka macnaheeda maaha haddii shalay toole jaala maxamed siyaad barre laga diiday qallafsanaan iyo adayg in rasaasta caruurta hoos loogu dhigo iyo cadaaladdarro gobolada qaarkood waxyaalaha uu muuse biixi ku dooda waxaa ka mid a in laba wasiir iyo wax la siiyey oo waxa weeye maamulka maanta jooga dacariba ay ku kacdo markuu maqlo cadaaladdarrada isla cadaaladdarradaas ayaa ah in gobolada bariga somalilan beelaha waxaweeye darafyada ee barigu ka mid yihiin ay wasiirka biyahoo kala haystaan mooshinaan ay kasoo saari karin baarlamanka somalilan adeegii gaalada iyo dadka ajaanibka lacagta ay siinayeen iyada laftoodu aanay waxaweeye dee gacanta iyagu ku haynin oo wasaaradihii iyo maamulkii iyo lacagta wixii hargeysa ay fadhiyaan meeshana markaa institution iyo dowladnimaa la dhisayay haddii ay beelabeelatay de waxa weeyaan dabcan inay beeluhu aanay isku maamul noqonin haddii ay dowladtayna damiiska laysugu yimaado waa gartay aaladda aad isticmaashad oo ololahaaga aad ka wadid waa facebooka facebookana soomaalida aad bay u isticmaashaa siyaasadday u isticmaashaa kuwa dowlad taageersan kuwa maarad ka soo horjeeda kuwa qabiilla u dooda kuwa shaksiyaad u dooda hadday rabaan aaladaas aad aad u isticmaashaa guud ahaan soomaalidu sidaa u isticmaasho gaar ahaan dad baa qaba inayba dhibaato soo kordhisay mise adugu waxaad aaminsan tahay in wanaag lagu heli karo sida soomaalidu guud ahaan ay facebooka u isticmaasho
dabcan waktigii horta dad gaara ama groub gaara ama agenda gaar iyo ideology ay qolo gaari wadatay waa laga soo tegey ee wakhtiga iyo technologiga aynu la soconno awgeed xataa ololaha ugu waaweyn ee caalamka la sameynaya sida maraykanka iyo u k multibillion dollar baa social mediaha lagu galaa qofku halkuu waxaweye tvga hoos fadhiisan laha iyo mobilkiisa sitaa audienska ugu badan halkaasaa laga helaa mediaduna waxaweyan the most powerful waxaweye waxyaalaha ugu awooda badan leh ee bulsho lagu bedeli karo halba waa sidaad u adeegsato annagu ma nihin jabhado ma nihin ururo mayal adag waxa aanu u ololeynaynaa cadaalada waxwada lahaanshaha iyo sinaanshaha ninkii intaasi ay dhibayso dee rijiimiyo fara badan iyo dad fara badan oo si qalada u adeegsanayay nidaamka dowladnimo iyo administrationka dee iyagunbay la dumaysa akharka u dambeeya laakiin anagu waxaan filayaa waa dee cadaaladu iyo miidiyaduba waxa weeyaanun koob oo kolba waxaad ku shubato waa gartay dadka qaba liibaan alcadaala wuxuu mikrofon ka qaato facebooka uu ka bilaabo dowladda inuu ku dacaadayay markii xisbigii uu taageeraya lagaga adkaaday doorashadii dad taas qaba maxaa ku leedahay ma aha xisbigii koowaadeen taageero oo markii ugu horreysay anigu xisbigo cid baan ka tirsanaa mararka qaarkood yani markii siranya uu xilka qabsanayay waxaan filayay inuu oday weyn oo yani wixii soomaali soo kala dhex maray maadaamau ahaa wasiirka hore qorsheynta maaliyadda xilal ka duwan ilaa jamhuuriyaddii somali republic uu wax ka soo qabtay markii dambena jabaadii kasoo horjeestay kacaanka uu ahaa waxaan islahaa waxbuu saxaya marka may ahayn filosofigaygu inay hal xisbi ku ekayd xisbigii ugu dambeeyana u ololeynayey waxa uu ahaa wadani dabcan laakiin ma aha xisbiga sistamka ka baxay ama lagaga shubtay inaan diidanahay lakiin waa nidaamka dimuqraadiyadeed ee ah in qofka iyo muwaadinku halku codkiisa ku riday loo tiriyo taasay markaa dowladnimadu ka dhalanaysaa waxaan ceeb haynaa beesha caalamka iyo shacbiga gudihiisana lagama gaarayo commission aan madax banaanayn oo madaxweyne gacanta ku haya waa gartay barnaamijkaaga radio alcadaala waxaa caan ku tahay ama halhays ku ah in dadka telefoonada aad ka qabato kusoo wacay aad ku bilowdo qolamaa tahay dad badan baa aaminsan in qabiilku dhibaatada ugu weyn oo soomaaliya haysta uu yahay meelay doonaanba ha joogaan ama somalilan ama meel kaleba miyaan la dhihi karin laftigaagu dee qabiilkii baad sii burbuurinaysaa oo ummaddii waad sii kala qaybinaysaa
soomaalidu waxay samayso ayay isilowsiinaysaa iminka haddaad eegto soomaaliya waxaa lagu sameeyey four point five markii dambe five baa loo bedelay wax taasi waxay ku salaysantay qabyaalad haddaad eegto awoodda madaxweynenimo beelaha ugu waaweyn baa inta badan gacanta loo geliyaa haddaad eegto qeybta somalilan ee administrationka halkaa laga sameeyey awoodda ugu badan beesha dhexe ayaa gacanta ku haysaa mooshin ma soo saari karaan hadday beelaha darafyada iyo beelaha laga tirada badan yahiba ay isu tagaan taasina waxay ku salaysantahay qabyaalad baarlamaanka markuu qofku issharaxayo reerkooda ayuu iska soo sharaxaya caqiladiiba gacanta ku haya dhaqan ahaan soomaalida markay isguursanayso waxay isweydiinayaan qofkani waa qoloma reeraha laga tirada badany waxay ku riixayaan waa qolo marka ilaahayna wuxuu leeyahay litacaarafu wixii in la qariyo ma aha oo qofka xanuunka uu qabo inuu qariyo maaha laakiin waxa weeye inaynu u dabaaldegno inaynu nahay qabiilo kala duwan kii badanina uu badan yahay kii yarina uu yaryahay midnimada iyo wanaagga iyo walaaltinimadana la ilaaliyo laakiin macnaheeda maaha adigoo caliya inaan ku idhahdo jaamac kugu yeedho waa gartay somalilan sidaan sheegay intaasay nabad ahayd oo doorashooyin ka dhaceen inay sideeda sii ahaato waxay u baahan tahay samir iyo tanaasul badan marka ragga ama xaquuqul bini aadan ama dadka u doodo adoo kale ah samirkaas iyo iyo tanaasulkaas waa ka tagteen miyaan la dhihi karin toddobiyo labaatan sano ayay somalilan soo dhisnayd dadku waxay cashuurta u bixiyaan adeeg dowladnimo inay helaan waxay sidoo kale mabdaa siyaasadeed u taageerayaan kolba qofkay u arkaan inuu dalka iyo dadka ku haboon yahay annaga iyo dadka fikradaydan aaminsan marnaba raalli kama nihin in qabiil iyo reero gaara la cunsuriyadeeyo waxaanu ka soo horjeednaa waxa weeye in kooxaysi laga dhex abuuro bulshada oo la yidhaahdo nidaam jeegaanaysiya iyo hagbado iyo waxa weeye innaga iyo innaga gacanta isu haynayna halkan iyo maamulka soomaalileed oo kalena kulama taliyeen inay ajandaha noocaasoo kale ku shaqeeyaan marka ma ka soo horjeedno qabiil oo qabiil waxa weeye soomaalidoo dhan qabiil bay ka dhalatay qabiil walba ixtiraamkiisa iyo sharaftiisuu leeyahay lakiin waxaynu ka soo horjeednaa administration iyo maamul ku shaqaynaya mabda qabiileed waa gartay goobaha soomaalidu degta waxaa ka mid a dowlad deegaanka soomaalida etoobiya baryahan shaqaaqada iyo isbedel siyaasadeed baa ka jira see u aragtaa guud ahaan sida wax u socdaan
waxay la jaan qaaduun isbedelka cadaalad daradii ay tirsanayeen qowmiyadda ballaadhan ee oromo isla qowmiyaddii cadaalad darada tirsanaysayba dadka cadaalad daro kula kacday waxyaalaha qaladka aan anigu arkay waxaa kow ka ah in madaxweynihii uu kaxaystay isla federaalkii systemka etoobiya inuu ka kaxaystay ninkii regionka oromada haystay magaalada minnesota mareykanka markuu joogay lalama soo bixin calanka etoobiya qowmiyadda dhami waxay seetay calankii oromada taasina waa nidaam kasoo horjeeda nidaamka federaalismka iyo sida sharciga dastuurka etoobiya uu dhigayo sidoo kale waxay dhibaato u geysteen dadkii soomaaliyeed marka waa dulmidiidow dulmidoon ha isku noqonin soomaalidana waxaan kula talinayaa mabda kasta iyo region kasta iyo qabiil kasto yihiin soomaalinimadu waa waxa koobaad ayna midaysa hadday yihiin jabhadihii hore u diidanaa maamulkii meesha ka dhisnaa ee tigreyga iyo soomaalidii ismaamulka deegaanka soomaalida hore hadday yihiin qabiilada kale deegaanka dega hadday yihiin waxa weeye cid kasta oo soomaali ku abtirsata inay siyaasadooda dhaqaalahooda deegaankooda ay mideeyaan si ay sharciga iyo dastuurka etoobiya ugu dabaqaan deegaankooda ee dhisishana uga gaadhaan amxaarada waa midaysan tahay oromada madaxweynaha ururkii dhalinyarada ee yurubta waxa weeye ololahan ka bilaabay ururka dhalinyarada dalka joogta kiiro ra-iisul wasaaraha dalka imika xukuma ka rijanka xukuma ee waxa weeye qaybta federaalka oromada u qaabilsan intuba way wada shaqaynayaan qurbajoog iyo qaranjoogta oromada oo dhanina waa dad wada shaqaynaya maxaa u diiday soomaalida haddii kale waxay noqonaysaa un kolba nin gacanku rimisa oo yani la shaqaynaya systemka gaara qolo gaarina ay diido dadkana divide and rule lagu sameeyo oo aan faa'iido u keenin deegaanka soomaalida marka waxaan kula talinayaa soomaalida kalena inay caawiso iyaguna ay gacmaha isqabsadaan oo ay wixii dhexdooda ah ku ilaabaan danaha guud ay ku ilaabayaan iyo qowmiyadaha ka badan ee la wareegaya sharciga etoobiyan ku dabaqaan oo ay systemka dhex galaan kana doodaan waa gartay ee, dhanka kale ee, dowladda federaalka soomaaliya hadda laba sanay jirtaa maamul goboleedyo iyo nidaam federaala soomaaliya laga qaatay somalilan iyo soomaaliya marbaa wadahadal u socday ee guud ahaan sida koonfurta wax uga socdaan si a u aragtaa maxaadse is leedahay xiriirka somalilan iyo soomaaliya wuu noqon doonaa mustaqbalka Een, run ahaantii soomaaliya waxaa helay niman dhalinyaraa oo dadaalaya oo maamulkii dowladnimo iyo systemkii garanaya taas waxaa iyada namber kow ka ah in nidaamka corruptionka ay la dagaalameen nidaamka cadaaladda ku salaysan dabcan waa dal toddobiyo labaatan sano dagaal iyo burbur ay ka socdeen taasina waxay dee aftermat bay leedahay iyo wax kaga soo noqonaya mana odhan karno roomo maalin laguma dhisina dee wax walba ha hagaajiyeen laakiin imika waxa weeye deynihiiba laga deynayaa siyaasadii beesha caalamka ay furfureen ee, nidaamkii corruptionka iyo cashuurihii iyo ururintii iyo nidaamkii dowladnimoa meesha ka shaqeynaya soomaaliya waxay u muuqataa aniga xaggayga bright future inay nidaamkii ruwanda ay qaadanayso haddii nidaamku siduu yahay maanta lagu wado oo 2020ga doorasho saxa oo one man one fowda la sameeyo dadkuna ay sax u yihiin nina aanu kursiga isku dhejinin Een, arrinta ku saabsan somalilan iyo soomaaliya waqooyi iyo koonfur oo midaysan in la miiska ay wada fadhiistaan waxa weeye lagama maarmaan ee shacbigana la jiheeyo maaha muqadas iyo muqadas wax macnalo ay samaynayso compromise inay keenaan oo labaduba ay tallaabo gudaha soo qaadaan futureka labadan ummadoodna la xaliyo taa laakiin waxaa ka horeysa inuu waqooyi marka hore midoobo waa gartay tan u dambeysa een, eh, sydney baad kasoo bilowda safarkaagii eh, melbourne baad joogtaa hadda gobollo kale inaad u gudbaysaa la ii sheegay guud ahaan jaaliyadda markay noqoto eh, soomaalida halkan degan eh, maxaad ka aragtay maxay uga duwan yihiin eh, kuwa ingiriiska degan oo aad, aad kasoo jeeda adugu Een, dadkani waa dad eh, run ahaantii een, da- adduunka kasoo fogaaday oo waa dhanka cadcadu kasoo baxayso inta badan oo safar dheer loo soo gelayo waa dad isjecel waa dad waxa weeye iyagu dad ahaan laftooda u dhisan anigana een, kaliibaan ahaan waxa weeye soomaalida gobol kasta oo ay kasoo jeegto waxa ay igu soo dhaweynayeen gacmo furan een, maalin walba marti sharaf ayay iga yeedhayeen dhammaan beelaha soomaalidu ay ka kooban tahay marka een, aad iyo aad baan uga mahad celinaya gebi ahaanba waxa weeye qoyska caylada qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gobol walba ay kasoo jeedaan Een, sida qiimaha le ee qaayaha le ay igu soo dhaweynayeen dalka kan markaa u- dadkani waxaan leeyahay ee hore u socda halkaa gooni wax uga qabsanaysaanna gacmo wadajir bay wax ku gooyaan in- institutionadiina dhisan ee hore inaa berber istaagtaan oo waxa weeye dowladda iyo systemka ah si saxa waxuga wada qaadataan oo aydan isriixriixin inta badan qurbaha waxaa ka dhacda inay dadku dee isqaybqaybiyaan oo yidhaahdaan qoladana maamulka haysa qoladana maamulka haysa ee kares xun iyana ku waxla marka istaageera isberber taagnaada een, waxa ina mideeya ayaa ka badan halkan iyo meel walbaba waxayna kala qaybinaya soomaalinimada ayna midaysa danteena guud baa ina mideeya deegaankeena ayna mideeya dadkan soomaaliduna waa dadka adduunka ugu qanisan oo dalka aynu horumarin karnaa investment dalka geliya daaraha dib u dhista Een, intaynu south africa iyo islii iyo wadamo dibadda dhisanayno waxaan idinkula talin lahaa inaad dhaqaalaha dalka dib u gelisaan oo aad dhisataan oo waxa weye qof walba gurigiisa meel ku hagaajiyo dowladduna ay wadooyinkii iyo adeegii dowladnimo ay ka shaqayso waxay taasi keenaysaa dal iyo dad midaysan oo horumarsan meel kastoo joogtaanna gacmaha isqabsada
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.